baxnintii cutubka toddoba-iyo tobnaad oo markaasaa shirkii reer binu israa'iil oo dhammu waxay ka socdaaleen cidlada siin la yidhaahdo oo waxay u socdeen sidii rabbigu ku amray kolkaasay waxay degeen meel la yidhaahdo refidiim oo dadkuna ma ay haysan biyo ay cabbaan sidaa daraaddeed dadkii waxay la dirireen muuse oo waxay ku yidhaahdeen war biyo aannu cabno nasii kolkaasaa muuse wuxuu iyagii ku yidhi bal maxaad aniga iila diriraysaan oo maxaad rabbiga u jarribaysaan markaasay dadkii meeshaas biyo ugu harraadeen kolkaasaa dadkii intay muuse u gunuuseen ayay waxay ku yidhaahdeen war maxaad masar nooga soo kaxaysay ma inaad annaga iyo carruurtayada iyo xoolahayaga harraad noogu dishabaa kolkaasaa muuse rabbiga u qayshaday oo ku yidhi bal maxaan dadkan ku sameeyaa waayo waxay ku dhow yihiin inay idhagxiyaan markaasaa rabbigu wuxuu muuse ku yidhi bal dadka ka hormar oo waxaad kaxaysataa waayeellada reer binu israa'iil ushaadiya aad webiga ku dhufatayna gacanta ku qabso oo tag oo bal ogow halkaas ayaan hortaada isku dul taagi doonaa dhagaxa weyn oo xoreeb yaal kolkaas waa inaad dhagaxa ushaada ku dhufataa oo waxaa halkaas ka iman doona biyo ay dadku cabbaan kolkaasaa muuse sidaas ku sameeyey waayeelladii reer banu israa'iil hortooda markaasuu meeshaas magaceedii wuxuu u bixiyey masaah iyo maribaah dirirtii ay reer binu israa'iil dirireen aawadeed iyo jarribaaddii ay rabbiga jarribeen aawadeed oo ay yidhaahdeen war rabbigu mana dhex joogaa mise nama dhex joogo markaasaa waxaa yimid reer camaaleeq oo wuxuu reer binu israa'iil kula diriray refadim markaasaa muuse wuxuu yeshuuca ku yidhi rag inoo dooro oo la bax oo reer camaaleeq la dirir berrito waxaan istaagi doonaa buurta dusheeda anigoo gacanta ku haysta ushii ilaah kolkaasaa yeshuuca yeelay sidii muuse ku yidhi oo wuxuu la diriray reer camaaleeq markaasaa muuse iyo haruun iyo xuur waxay koreen ilaa buurta dusheedii oo markii muuse gacanta kor u taagayba waxaa adkaaday reer binu israa'iil markuu gacanta dejiyeyna waxaa adkaaday reer camaaleeq laakiinse muuse gacmihiisu way cuslaayeen kolkaasay waxay soo qaadeen dhagax oo muuse u saldhigeen isna kolkaasuu ku fadhiistay haaruun iyo xuurna gacmihiisii bay sare u hayeen intuu midba dhinac ka maray oo gacmihiisiina way xoogeeyeen ilaa ay qorraxdii dhacday oo yeshuucana seef afkeed wuu ku jebiyey reer camaaleeq iyo dadkiisiiba markaasaa rabbigu wuxuu muuse ku yidhi waxaan buug ku qor si loo xusuusto oo yeshuuca dhegihiisa maqashii waayo xusuusta reer camaaleeq lagu xusuusan jiray ayaan inta samada ka hoosayso oo dhan ka baabi'inayaa markaasaa muuse wuxuu dhisay meel allabari oo magaceedii wuxuu u bixiyey yehowah nisii oo wuxuu yidhi rabbigu waa dhaartay oo rabbigu wuu la dagaalami doonaa reer camaaleeq ka'ab ka'ab